بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن صار على نهجه واستقام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى رحمه واسعه ومن مات وعليه صيام من رمضان أبعم عنه لكل يوم مد ومن مات كيد انت وعليه إيضا كركيس صيام صوم ومركا كسوغن يهي صوم كاسيو من رمضان رمضان كأهاضي أبعم والقودين يا عنه حقيسا لكل يوم مال كاستا مد دقلي أيا لغا قودين ومالنتي بمد ayaa laga bixin musanifku raxmat ullaahi calayhi wuxuu ka hadlayaa shaksiga dhinta iyada oo waxa weeye soom lagu leeyahay soomtaasina uu ramadaan yahay in xaggiisa markaa laga quudinayo oo maalinkiiba miskiin la quudinayo miskiinkaana mud ayaa la siinayaa buuli mudkuna waxa weeye aqwaashii ku jirtay saaca ayuunbuu ka farcamayaa qowlka yidhaahdaa waa saddex kiilo garaam saacu dee toddoba boqol iyo konton garaam buu noqon qowlka yidhaahdaa wuxuu noqonayaa laba kiilo iyo badh masalan lix boqol iyo shan iyo labaatan garaam buu noqon qowlkii lahaa waxa weeye laba kiilo iyo afar boqoloo garaam ee mustafa dibalbuqa uu marayay lix boqoloo garaam ayuu noqon yacnii qadar noocaasi ah ayuu noqonayaayoo marba saaca inta laga dhigo ayuunbuu ka farcamayaayoo afar meelood meel ka mida noqonaya shaksigu marka uu dhinto soomna ay u soo gashay ama ay korkiisa soo martay dhowr buu u kala qaybsamaya mid waxa weeye cudurdaarkaa keenay inuu aafuro miduu keenay cudurdaar inuu aafuro cudurdaarkaa keenay inuu aafuraana ilaa intuu ka dhimanayay aanu mar qura ka zuulin cudurdaarkaas iyo mid cudurdaarkii uu sababkiisa la aafuray wakhti wakhtiyada ka mida oo qadaagii iyo qallihii suuragel yahay intay soo martay qallayn waayey markii hore cudurdaar buu la aafuray laakiin muddo dambe uu qadaaga guto ayaa soo maray kamase faa'iidaysan muddadaa iyada sidii bay kaga fagtay aakhirkiina uu ku dhintay kaasina waa mid labaad iyo mid waxa weeye qaabkay kaga tagtay ay cudurdaar la'aan ahayd saddexdaasi ayay u kala baxayaan kii cudurdaarka ay kaga tagtay sida inuu mariid ahaa oo mid buko ahaa ama musaafir ahaa siduu cudurdaarkii u daayimayey ee xanuunkii tusaale ahaan ramadaanta dhaafiyey ee sababkiisa uu kaga tegey isagaan mar ka bogsoon ayuu sidii ku dhintay ka noocaasiya waxba laguma laha mar hadduu cudurdaar waxa weeya uu ku aafuray cudurdaarkii uu ku aafurayna aanu ka bixin ilaa ay geeridii uga timi maalmihii kale la rabay inay ku waajibaan muu gaadhin oo maalmihii la doonayey inay ku waajibaan ee uu markaa soomo oo faman kaana minkum mariidan aw calaa safar fa ciddatun min ayaamin ukhar maalmihii kale ee laga doonayey inuu soomo dee maba gaadhin ka noocaasi ah waxba laguma laha allaaliya wax lagu leeyahay ma jirto soomtaasi sidaasay kaga dhacaysaa idcaamna laguma laha inuu cid markaa quudiyo laga quudiyo in laga soomana laguma laha ka kale wuxuu noqonayaa mid cudurdaar ku aafuray oo ramadaantan ka tagtay cudurdaar buu haystay soomyada kale ee waajibka ahina waa la mid eh cudurdaar buu haystay isagoo cudurdaarkii haysta ayaa uu cudurdaarkii ka baxay oo waxa soo martay muddo uu qadaagii kula yimaado laakiin ma qallaynoo kama faa'iidaysan muddadaa iyada oo fa ciddatu min ayaamin ukhartii way soo martay laakiin maadaaba oo waxa weeye soomta qadaageedu aanay shardi ahayn in la israaciyo oo mutawaaliyaadka laga dhigo aanay shardi ahayn ee tawaaliguna suuragal yahay tafaruq markaa mudda mutafariqa in laga dhigana ay suuragal tahay oo muddo kala tagsan in laga dhigaana ay suuragal tahay ayuu waxa weeye muddadii kama faa'iidaysanay siduu u lahaa insha allahu waan qallaynayaa soontii laygu lahaa ayaa geeridii u timi isagoo aan cudurdaarkii horena ka baxay ka noocaasi a sida saxiixa ah xukumkan ayaa ku dareersanaya oo ka xukumkani ku dareersanayaa kaa weyn waxaana ay noqonaysaa in la yidhaahdo ma idcaam baa lagu leeyahay mise oo macnaha waxbaa xaggiisa laga quudinaya mise waa laga soomaya labada qowlba waa jiraan qowl kala tafriiqinayaana waa jiraan laakiin qowlka ugu saxiixsan aqwaasha waxa weeye in la yidhaahdo waa laga soomaya iyadoo lagu dareersanayo xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam saxiixaynka kaga sugan ee caaisha ay warinayso u nebigu yidhi sala allahu alayh wasalama man maata wa calayhi siyaamun saama canhu weliyu qofka dhinta isagoo korkiisa u soom lagu leeyahay saama canhu weliyuhu xigaalkii ayaa ka soomaya oo qariibkiisa iyo cidda xigaalka u ah ayaa markaa ka soomaya marka qowlkaasi ayaa ugu saxiixsan oo waxay noqonaysaa xigtadii inay ka soomto haddii dhowr qof hal mar ka wada soomayaan iyo haddii miduun ka soomayo iyo hadday cid kale u idmayaan oo cid kale ka soomayso oo biidni lweliyina ay ku soomayso intuba markaa farqi mala qowlkaasi ayaana xoog badan markaa soomtaasi ama ha noqoto soom ramadaan ah ama mid nadara ama keyrkeed ha noqoto oo lagu leeyahay korkiisa waajibku ah qowlkaasi ayaa xoog badan ahlulcilmiga qaarkood oo ku khaas yeelay soomta nadarka oo qura qowlkoodu saxiix maa waayo xadiisku waa caam oo waxa weeye siyaamkani waa nakira fi siyaaqi shardi tufiidu lcumuum man maata kii dhinta wa calayhi siyaamu ayi sawmin kaana siyaam xadiista tilmaantay marka nadarkana waa dikru afraadi dikru bacdi afraadi alcaam bima yuwaafiqu alcaam laa yaqtadi takhsiis bal yaqtadi tansiis cinda alusuuliyiin kama huwa macruuf waana qowlka jumhuur usuuliya waana qowlka saxiixa ah oo waxa weeye afraadda caamka caamka afraaddiisa wax ka mid ah haddii la sheego oo daliil kale sheego laguna sheego wax caamkii laftiisa waafaqsan oo xukumka aan ku khilaafsanayn markuu xukumka ku khilaafa laysku khasisaaye iyagoo aan iskhilaafsanayna uu markaa ku yimaado khaaskaasi wax takhsiis ah ma keensanayo lagu khasisi maayo oo la odhan maayo daliilkii hore caamka ahaa kan gaarka abaa khasisaya oo isagaa loo jeedaa ee caamka muraadku ma ahayn sidaa la odhan maayo ee waxaa lagu camal falayaa caamkii hore kana tansiis ahaan xadiisku waa nasgareeyey oo waa caddeeyey oo muhiimadiisa iyo qiimihiisubu muujiyey mooyaane daliilkuye laakiin waxa weeye khaas ma keensanayo xadiiska hore ee saxiixaynkuna wuxuu sheegay ciddii waxa weeye dhimata iyadoo soom lagu leeyahay markaa soomtii lama sheegin mid gaara soomu nadrin iyo soomu ramadaan midna lama kala sheegin marka xadiis kale ku yimaado masalan qofkii nadar lagu leeyahay waa laga soomaya ama nadar baa ciddaa lagu leeyahay ma laga sooma ee nebigu ha yidhaahdo waxa weeye wax allaaliya waxa ay kii hore ka beddelaysaa ma jirto waayo naskii hore caamka ahaana sidiisii buu taagan yahay ee macnuhu noqon maayo in la yidhaahdo mar haddii xadiis dambe yimi oo tilmaamay qofkii nadar lagu leeyahay laga soomo xadiiskii hore maqsuudkiisuba nadarkan unbuu ahaa lama odhanayo waayo caamka hore ayuu kanina ka mid yahay caamkiina ma khilaafsana hadday iskhilaafaan oo iska hor iman lahaayeen oo la yidhaahda nadarka laga soomi maayo oo nafyi iman lahaa ayaynu odhan lahayn caamkii nadarkaa laga khasisaya laga reebaya laakiin imanka dariiqadii kii hore ayuu maray markaa takhsiis ma keensanayso iyada qaarkeed waataynu u miisaalin jirnay haddii lagu yidhahdo war geela soo godol oo geelii sidaa loo camimo soo godol geela oo hadhow hal ka mida la magacaabo iyo xoogaa inta lagaa aamusnaado lagu yidhahdo war gobaad soo godol macnaheedu maaha geela inta kale iska daa macnaheedu maaha geela kale faraha ka qaata macnuhu wuxuu u dhacayaa tan si gaaraa loo sii xusayaa oo ahmiyaddeeda iyo qaabkeeda ayaa la muujin mooyaane laakiin ma keensanayso in la leeyahay kii hore iska daa hadalkii hore waan ka guuray gobaadoo qura soo gudal macnuhu ma dhacayo sidaa ma noqonayso marka idcaamka waxaa ka fiican qowlka siyaamka ee daliilka saxiixaynka ku sugan taasi baa saxiixa man maata kii dhinta wa calayhi siyaamun iyadoo korkiisa uu soom ku sugan yahay min ramadaan soomkaasi oo ramadaan ah udcima waa laga quudin canhu xaggiisa likulli yowmin muddun mud baa laga quudin laakiin saxiixu waa laga soomayaa waa in laga soomayo aan waxba laga quudinayn washaykhu odaygii in cajaza hadduu kari kari waayo oday luqat lcarab waa man jaawaza alarbaciin oo ciddii afartanka ka gudubtaa waa oday marka mar hadduu afartan dhaafo odayaasha ku turi wa shaykhu odaygii islaantiina waa la mid oo shaykhadiina waa la mide in cajaza hadduu awoodi waayo uu ka caajiso cani sawmi soomtii hadduu ka caajiso hadduu kari karayo cidi ka wada hadli mayse yufdiru wuu aafurinayaa yufdiru cafwan wuu aafurayaa baan ujeedaa yufdiru wuu aafurayaa wa yudcimu waanu quudin can kulli yowmin maalin kasta xaggeeda muddan dhegli ayuu quudin waxa uu tilmaamayaa shaqsigii odayga ahaa ninkii weynaa gabadhii weynaydna waa la mide haddii uu ka caajiso oo gabowgan aawadii uga caajiso oo liajli kibar yacni weyne daraaddeed uga caajiso soomtii wuu aafuraya kun marka koowaad waa aafuraya waayo laa yukallifu allahu nafsan ilaa wusca nafna waxaana kari karayn alle kuma kallifin oo kuma mashaqayn marka uu aafuro wuxuu quudin maalin kasta xaggeeda mud ayuu quudin oo masaakiinta uu siinaya yudcimu uu quudinaya can kulli yawmin maalin kasta xaggeeda iyo beddelkeeda muddan dhigle oo mudkaasuu bixinaya marka waxay noqonaysaa marka uu shaksigaasi soomkii kari kari waayo inuu idcaam bixiyo quudin quudintaasina sida saxiixa ah tamliikna way noqon kartaa oo iyadoo ceedhina in la mulkisiiyo idcaamna way noqon kartaa in la siiyo oo lagu quudiyo iyadoo karsan labadaba sida saxiixa waa gudaysa walxaamilu tii uurka lahayd uurkaasi walow kaana min azina hadduu rabo zina xaggeedba ha ka ahaado iyo walmurdicu tii wax nuujinaysay walow kaanat musta'jara hadday doonto mid la kiraystayna ha noqoto ilmaabayay dhalin hadday doonto iyadu ee mid la kiraystay oo ilmaha noo jaqsiya la yidhi ha noqoto ama mutabaricad waxbaba lama kiraysane ilmaha naasaa ugu tabarucday iyada hadduu doono ilmaheediiba baxayba ha noqoto farqi ma leh gabadhaa uurka leh uurkaasi noocuu doonayaba ha noqdee iyo gabadhaa ilmaha nuujinaysa ama mid ay dhashay ha nuujinayso ama mid kale ha nuujinaysa ee ilmaha jaqsiinaysa labadaa dumar ah in khaafataa hadday u baqaan calaa anfusihimaa nafahooda haddii ay u baqaan oo labaduba nafahooda ay u baqaan afdarataa way afurayaan labaduba wa calayhimaa korkoodana waxaa saaran alqadaa'u qalle ayaa korkooda saaran wa in khaafataa hadday u baqaan calaa awlaadihima carruurtooda hadday u baqaan labaduba markaana afdarataa way afurayaan wa calayhimaa korkoodana waxaa saaran alqadaa'u waalkafaara qadaa oo qalle ah iyo kafaaraa saaran oo kafaaraduna waa can kulli yowmin mud maalin kastaba mud baa saaran wa huwa mudkuna riqlun waa rodol iyo wa thuluthun oo bilciraaqiyi ciraaq loo nisbeeyey shiikhu raxmat ullaahi calayhi qaybtan dambe ee aynu maanta gudagallay wuxuu kaga hadlayaa waxa weeye dadkii lagu lahaa qadaaga ee soonta inay qalleeyaan lagu lahaa iyo dad aan qadaa lagu lahayn ee lagu leeyahay inay wax quudiyaan oo ay quudin bixiyaan oo ay soomtii ka beddel noqoto fidyada labadaa qoroba wuu ka hadlaya labadaa qolo markuu ka hadlayo ee qolo qadaa lagu leeyahay oo aan soomta hadda laga doonayna dib ka soo qallaynaya iyo qolo fidyo lagu leeyahy iyo qolo labadaba isugu daray dirkuba waa jira masalada xaamilada iyo murdicaduna masaa'ilka waxoogaa hadalka badan leh ayay ku jiraan marka waa isyaro dul taagaynaa innaga oo muujinayna khilaafku halka uu ku salaysan yahay iyo ahlulcilmigu sida ay markaa masalada isugu maandhaafeen ee keentay inay isku maandhaafaan innagoo aan ku dheeraanayn oo aan aada u balballaadhin doonin waxaynu isku dayaynaa inaynu soo khulaasayno oo manaadkana aynu tilmaano halka manaadka masaladu bartay ku dhisan tahay ay ku wareegayso ee cillada iyo sababka keensanaya khilaafkan innaga oo tilmaamayna marka xaqiiqatan gabadha la yidhaahdo alxaamil waalmurdic labadaa dumar ah jumhuuru ahlilcilmi ahlulcilmiga badankoodu islama diidana inay dumarkaasi ka mid yihiin min jumlati almukallafiin jumlada ama duuduub ahaan dadka wax lagu kallifay inay ka mid yihiin ee soomku saaran yahay ee alla subxaanahu wa tacaala uu tilmaamay soomta in lagu waajib yeelay ya ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun qolada alla tilmaamaya inay ka mid yihiin ee alle uu tilmaamayo kuwii iimaanka laga helay oo korkiina waxaa lagu waajib yeelay soom sida loogu waajib yeelay kuwa idinka idinka horreeyeyba qoladaa inay ka mid yihiin ahlulcilmiga jumhuurkoodu badidoodu adugu qolo diidani way jirtaa sida daahiriyada ibnu xasmi oo kaleba muxallaa uu ku xogxogsanayo laakiin jumhuur ahlilcilmi islama diidana inay min jumlati almukalafiin ka mid yihiin oo dadka alleh soomta ku waajib yeelay inay ka mid yihiin duuduub ahaan islama diidana hadday awoodi karayaan oo aanay wax darar ahi ka soo xasilaynin ilmahooda iyo iyaga toona inay soomayaanna waa qowlan waaxida laba iskuma hayso markaad intaa fahanto khilaafku wuxuu ka imanayaa xooggiisu waa yahaye haddii ay u baqato nafteeda ama ay labaduba ilmahooda u baqaan ama labadooda jiraba ay u baqaan saddexdaa weji baa ka suuragal ah imaa labada mid kastaaba inay nafteeda u baqato oo ay leedahay ilmaha yari muraadba kama laha eh oo soontu waxba yeeli maysa anaa halis gaadhaya iyo imaa mid kastaaba inay leedahay aniga dhibi soo gaadhi maaye ilmahaan u baqaya ama kay uurka ku sido ha noqoto ama kay jaqsiinayso ha noqoto iyo inay yidhahdaan war labada yadaba halis buu ku haystaa soom war saddexdaa weji madooda saddexdaa weji tu ay noqotaba gabadhii markay awoodi weydo soomtii saddexdaa weji miduun ku awoodi weydo inay aafurayso waa qowlan waaxidan waa bilijmaac cid odhanaysa ilmaha waxba kama quseeyaan iyo cid odhanaysa waxa weeye iyada nafteeda waxba kama quseey midna ma jirto waa bilijmaac inay aafurayso laakiin waxaa laysku hayaa waayahaye markay cudurdaar ku aafurtay ee aynu isla garannay aafurtay maxaa lagu leeyahay waayo daliil khaas ah oo ay markaa is yidhaahdaan masalada si dhababu u kala saaraya ayaa u muuqan waayay masaladii dabeedna ijtihaad bay saayiq u noqotay dabeedna qolaba dhinac bay ka eeg markii la yidhi maxaa lagu leeyahay laba qolay ahlulcilmigii u kala baxeen qolo waxay yidhaahdeen waa jumhuurkii dee iyada in wax lagu leeyahay maadaamaynu nidhi waa min jumlati almukallafiin jumlada kuwa la kallifay ee soomta lagu kallifay siiba ayay ka mid tahay aynu nidhi waxay yidhahdeen iyada in wax lagu leeyahay halkaa inoo dhig shaki kama joogi waxaa lagu leeyahay un baynu isla eegi doonaa marka qoladaa iyada halkaa inoo dhig innana aan halkaa dhigan qolada labaad waxay yidhaahdeen waxbaba laguma laha annagu qowlkaa wa idinku khilaafsannahay halkaa leediin waxbaa lagu leeyahay waxba laguma laha waayo mar haddaynu isla aqballay in soomtii hadda ka dhacday qadaaga dambe iyo fidyada taa saartaanba daliil gaar aanu idinka doonayn daliil gaaroo aad nagu qancisaanna meesha ma taallo asalkuna waa baraa'atu dimma waa in dimmadu beri tahay oo canil waajibaat ay beri ka tahay wy marka waxba laguma lahabaya waana qowlka ibnu xasmi uu muxallaha ku xoog xoogsanayo ee uu leeyahay waxa weeye qofka aan soomta awoodi karayn ee hadda aan awoodayn qof daliil khaasa loo hela mooyaane wax soomo lagu leeyahay ma jirto mar haddaydaa nas iyo ijmaac midna haynin waxa weeye ma jirto wax lagu leeyahay qofka musaafirka ah iyo mariidka unbaa alle ka gaar yeelay oo naska ku sheegay xaamilada alle ma sheeginayo murdicada mar hadday sidaa tahay buu leeyahy ibnu xasmi waxbaba laguma leh qowl saxaabina xujo maaha arrin kaleo aan dhegaysanayaaoo meeshaa ku haysaana maba jiro bal nas cad keena ama ijmaac keena bal wuxuu daliishanayaa isaga laftiisa xadiidka anas ibnu malik alkacbi anas ibnu malik alkacbi ee tilmaamaya in alle subxaanahu wa tacaala ee tirmidiga abi daawuudka keyrkoodba soo bixinayaan ee uu tilmaamay isagoo rasuulka ka warinaya sala allahu aleyh wasalam inuu nebigu yidhi ina allaha tacaala wadaca cani lmusaafiri asawm wa shadra asalaa waa xadiiska halka hooseba kuugu qoran alle subxaanahu wa tacaala musaafirka wuxuu ka dejiyey soomta iyo wa shadra asalaa salaada barhkeed wa cani ilxaamili ta uur kalena alle waa ka dejiyey iyo awilmurdici asowm soomta ayuu ka dejiyey xaamilada iyo murdicadana soomta alle waa ka dejiyey marka wuxuu yidhi mar haddii labadaba musaafirkii alle soomtii iyo salaada barhkeed buu ka dejiyey xaamiladiiyo murdicadiina soomtuu ka dejiyey musaafirkii soomta dejinta la sheegayaa inay tahay adaa'an hadda inuu la yimaado dee aayaddaa khasistay oo tilmaantay wadciga la sheegaya hadda inay tahay markii alla yidhi faman kaana minkum mariidan aw calaa safar faciddatun min ayaamin ukhar naskaa khasisay oo tilmaamay wadcigani soomta loo jeedaa musaafirka hadda uun in laga dejiyaye laakiin dib looga doonayo laakiin salaada shadriga iyo barhka laga dejiyey inaanay ku soo noqonayn shaki kuma jiro waa qowlan waaxida laguma laha oo salaaddii afar laydaahayd marka laba looga dhigo sidaa looga dejiyey ayaa looga dejiyey oo soo noqon mayso tanna nas baa khasisay ee waynu ka wada dejin lahayn xaamilada iyo murdicadana mar haddii nebigu yidhi sala allahu alay wasalam soomta waa laga dejiyey iyada in la yidhaahdo iyadana adaa'an hadda in la gutaabaa laga dejiyayo hadhow xaalan weeyaane ma'aalanta dambe waa lagu yeelanaya oo qadaagii baa lagu yeelanaya daliil khaasa keena buu yidhi sida naskaas oo kale haddaa weydaan waxa weeye sidaa shadru salaaga looga dejiyey musaafirka xaamiladiiyo murdicadana soomta waa in looga dejiyaa oo dalaalat liqtiraan waxay odhan jireenna meesha way ku jirtaa cinda alusuuliyiin mar haddii labada shay laisku xidhiidhiyey marka waxa weeye waa in la yidhaahdaa soontaasi soo noqon mayso sidaa looga dejiyaa looga dejiyo saxaabada qolada yidhi waxbaa lagu leeyahayna qowl saxaabi xujo maahabuy ad baan ugu xoog xoogsaday waanu naqdiyey oo si weliba kulul buu u weeraray oo u naqdiyey ka caadatihi sidai awalba caadadiisu ahayd aqwaasha kale ahlulcilmiga saxaabo iyo qayrkoodba si aada u culus ayuu kitaabkiisa muxallaha u dul dhigtay tilmaamayna waxba laguma laha haddii ay mar soomi weydo ay awoodi weyday wax damboo qadaa'ana daliil cusub baa loo baahan yahay mar haddaydaan hayn waxba laguma laha isagu bartaasuu istaagay waana meel markaa aan lagu naqdinayn oo lagu ceebaynayn ee maxalkeedu uu qawi yahay oo aan la odhan karin meel aad u liidata buu istaagay waayo manaadka iyo barta uu ku dhisay marka iyo xadiiska istidlaalkiisu maxal baciida ma ah qoladii kale ee tidhi war waxay ka mid tahay gabadhani hadda soomta in laga daynayo hadday awoodi weydo ku ijmaacnay oo isla oggolaanaye laakiin waxa weeye waxay ka mid tahay kuwa lagu kalifay soomta oo ama soom baa laga dooni ama fidyaa laga dooni ama labadaba waynu isugu dari qoladii sidaa tidhi ee iyagu waxa weeyaan yidhi hortuu gabadhani soomta waa ku kallifantah iyaguna way kala baxeen ilaa shan qowl bay ugu kala baxeen iyaga laftoodii isma raacin way kala baxeen qola waxay yidhaahdeen iyadaan la kala qaadin cudurdaarku sababka uu yahay ma ilmahay u baqatay ma nafteeday u baqatay mid kastaaba ma labadaba may iyadaan la kala qaadin qadaa baa lagu leeyahy qallaa lagu leeyahy markii awoodday qallayn qolo kalena waxay yidhaahdeen maya iyadaan la kala qaadin fidyaa lagu leeyahy qadaa ma jiro e fidyaa lagu leeyahy qolo saddexaad waa halkan shaaficiyadu marayaanoo waar labaduba ma nafta u baqe mise ilmaha u baqe hadday nafta u baqaato gabadh kastaaba ama nafteeda iyo ilmaha oo wada jira ay u baqato qadaa qudhaa lagu leeyahy hadday ilmaha uunu baqatana qadaa iyo fidya labadaba waa isugu daraynaabaya halkaasina waa qowl saddexaad qolo kalena waxay kala qaadeen sida maalikiyada agtooda ka macruufka ah xaamilada iyo murdicada oo marka horeba kala dariiq bay mariyeen oo xamligana marad bay haleeshiiyeen oo waa dariiqada ay markaa maalikiyadu marayaan ta kalena waxa weeyaan dariiqadii safarka iyo qaababkii caadiga ahaa ayay haleeshiiyeen oo maalikiyadii dariiqoodii macruufka ahaa wey oo labadoodii isku xukun ma siina labadooda way kala qaadeen qolana waa isxaaq ibnu rahaweyh iyo qowlka agtooda ka macruufka ah oo waxay yidhaahdeen masaladu waa takhyiiri soom iyo fidyo tii ay la timaadaaba waa gudaysaa way gudaysaa bal haddaba aynu eegno innagoo qolo kasta muujin doona qowlkoodu inaanu daciif ahaynee laga xoog badan yahayu min baabi araajix walmarjuux aynu ka dhigno in laga xoog badan yahay laakiin sida wakhtiyada qaarkood a'immada sunnada loogu dhiirado ee markiiba qowlkiisa daaqadda looga laliyo ee dhallinyarada in badan ay sameeyaan innagaan muujin doonno inaanay sax ahayn balaynu tilmaanno aqwaasha ahlulcilmiga qolaba waxay cuskatay waayo qowl aad diidayso oo odhanayso waa daciif aada u liita ma jiro qolada tidhi hortuu istidlaalkoodu wuxuu ku wareegayaa oo qoloba dhinac ka istaagaysaa fii qowlihi tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatu dacaamu miskiin kuwa alla subxaanahu wa tacaala markaa soomtii awoodi karaya inay korkooda tahay fidyo ay markaa miskiin wax ku quudiyaan aduu aayadda tafaasiir badan baa ku jirtae tafaasiirta kale indhahaynu ka roganayna ee sidaa daahirkeeda marka aynu marno ee kuwa awoodaya laga dhigo waxay noqonaysaa waa fii awal alislaam islaamka bilowgiisii soomtu waxay ahayd takhyiiri shaksiga doonaa wuu soomi jiray ka doonaana fidyu bixin jiray awalulislaam saasay ahay islaamka bilowgiisii waxa weeye soomta ka awoodaana waa soomi jiray ka awoodi maxaan leeyahay soomta kii doonaa baan ujeedaa awoodaa maaha kii doonaa wuu soomi jiray kii doonaana fidyu bixin jiray isagoo awood kasta leh oo awoodaya ilamaa uu alle ka yidhi faman shahida minkum ashahra falyasum war kii bisha xaadira ha soomo oo xukumkii hore la nasakhay oo la yidhi maya ee kii waxa weeye bisha xaadira waa inuu soomaa oo iyada hadal ma laha la yidhi waa soomaya oo takhyiirkii meesha laga saaray marka ahlulcilmiga qolada tidhi waa takhyiir qowlkii isxaaq ibnu rahawey yuu daciif kula noqon qolada tidhi hadduu soomayana xaq bay u leeyihiin dumarka murdicada iyo xaamiladu hadday dib ka qallaynayaan baan ujeedaa hadday waxa weeye fidyo bixinayaanna xaq bay u leeyihiin waxay isweydiinayaan aayaddani maxay nasakhday faman shahida minkum ashahra falyasumhu maxay nasakhday naskhiga halkee lagu gaar yeelaya marka waxay leeyihiin waxay nasakhday qolyaha kalena badankoodu waa dariiqaday mari doonaan in badan oo ka mid ahy waxay leeyihiin waxay nasakhday fii xaqi man kaana qaadiran xaqa qofkii awood u lahaa soomka qofkaasumay nasakhday oo aayaddu waxay ka dhigan tahay faman shahida minkum ashahra wa huwa qaadirun lisowm falyasum qofka bisha xaadira isaga oo waxa weeye awood u leh inuu soomo falyasum marka nasqigi muxuu ku dhacay wuxuu quseeyaa cidda awoodda u leh soomka ee hadda soomi karaysa wixii naska soo reebay waa gaar oo musaafirkii iyo mariidkii ah kaas isagu naskaasuu leeyay laakiin ciddii kale ee cudurdaar ku afurtaa ee aan soomkii awoodi karayn waxay ka dhigan tahay cidda aanay aayaddu xaq xaqooda nasakhin ee intii qusaysay aanay nasakhin marka waxay yidhahdeen waxaanu leenahay oo isxaaq ibnu rahawiya dariiqadiisa ciddii martay ay yidhaahdeen waar qofkii soom awoodi karayana alla takhyiir ma siinin qofkii aan soom awoodi karaynee cudurdaar lehee nas gaar ah iyo xukunkiisa aanu tilmaaminna sida odaygii gabowdiya islaanta iyo waxaba oo dee iyaga intii soomtaanay awoodi karaynoo dabeedna intii kalea ku baaqi noqotay arrintu waa takhyiirka sidii buu baaqi u yahay bay sidii buu baaqi u yahay marka waxaanu leenahay xaamilada iyo murdicadu hadday awoodi weyday inay soomto takhyiirkii hore ee awal lislaam fii xaqihaa lama nasakhin iyada marka laga eego ee fii xaqi man kaana qaadiran ayuunbaa la nasakhay man kaana qaadiran ayuunbaa la nasakhay marka waxaanu leenahay bay yidhaahdeen kay doonto ha samayso labaduba u bannaanyi qolada yidhi marka qowlkoodu halkaasi waa kaaga muuqanayaa inaanu qowl markaa lagu markaa waxaway aada loola qariibsado aanu ahayna qowl xujadiisu qawi tahay uu yahay way halkuu ku dhisan yahay qowl markaa la yaqaan weeye cinda alusuuliyiin waayo naskhiga intii la awoodo waa la dafciyaa oo waxa weeye xukumkiisa meesha waa laga saaraa inta la awoodi karayo iyadaan tacasuf la samaynayn haddii kalena waa la taqliiliyaa oo waa la yareeyaa intuu quseeyo intii la awoodi karayo waayo asalka xukumka sharcigu muxuu ahaa aayaddu iyo xadiisku markay soo arooraan in lagu camal falayo markaad leedahay lagu camal fali maayo waa inaad wax sugan meesha kaga saarta haddii xitaa qayb ka mida lagu camal falayo qayb ka mida aanay sugan waa inaad taqliilisaa naskiga ataa intaasuu quseeya inta kale nasku weli camalkiisa waa baaqi marka dariiqadaasu ka baxay qolada tidhi waxaa lagu leeyahay qadaa qura oo qalle quraa lagu leeyahay ahlulcilmiga in badan baa sidaa maray waana qowlka sheekh ibnu cuthaymiin iyo laftiisu uu sharxulmumtix iyo ku rajaxay ahlulcilmi badanna macruuf agtooda ka ahay lagu yaqaan waxay iyagu yidhaahdeen war mar haddaynu qoladeenna jumhuurku isla ogolaanay inay kuwa soomta lagu kalifay gabadhani ka mid tahay ama dumarkani labadan tan wax jaqsiinaysiiyo tan wax markaa owr kale cudurdaarku wuxuu doonayaba ha noqodee mar hadday cudurdaar sharciga leedahay oy aafurtay qofkii cudurdaar ku aafuray waxaa la inooga sheego binasi qur'aan lainoogu sheegay musaafir iyo mariid mid bisadcaal ah iyo mid buka iyaduna waa min baabi alawlaa oo ka mariidkee buka way ka sii mudan tahay qadaaga waayo iyadu waxaaba laga yaabaa dhib weyn inaanu ku hayn iska raaxayo noocaaba inay la afurayso waa suuray ay leedahay sibaan u yaro wareeraa markaana waxa weeye ilmaha jaqsiinaya ee aan soomo sibaan u yara daciifaya wax weynba aanay qabin baa laga yaabaa mar haddii laynagu yidhi qofkii cudurdaar ku aafuray ee bukay ama musaafirka ahaa waa fa ciddatu min ayaamin ukhar iyadana aynu isla ogolaanay in soomta lagu kalifay daliil lagaga ridayo cadna aanaan meeshii nooga muuqan waxa weeye soomtii asalkeedu waa inuu baaqiya alaslu baqaa'u maa kaan calaa maa kaan asalka wixii aynu isla ogolaanay soom waa lagu leeyahay baynu nidhi mar haddaynu nidhi waa kuwii lagu kalifay ka mid tahay dee daliil cadoo aanu kaga ridno nas iyo ijmac midnama hayo marka berigay awoodo ayuunbay soomi xadiidkan tilmaamaya in allaha tacaala wadaca can ilmusaafiri asawma shadra salaam lafdiga wadaca waa lafdi mujmala wadacadu luqat lcarab wadci xaaliya wuu noqdaayo hadda laiska dejiyey oo wadaca bimacnaa xaaliyan hadduu ka dejiyey ma'aalan buu noqdaa yani waa lafdi siyaabo badan aqbali kara haddaa laga dejiyo hadda laguma laha ee hadhow waa laga doonaya wuu noqon karaa waxoo dhanba waa laga dejiyeena wuu noqon karaa mar hadduu labadaba noqon karo asaynu asalkii nidhi soom baa lagu leeyahay oo asalkii mu- mukallafad bay ku tahay soomta aynu nidhi war ad odhah mujmala waajibkii yaqiiniga ahaa ku ridi mayno bay dhahdeen marka soomtii baa lagu leeyahay beriga awooda marka iyagana waad arkaysaa qowlkoodu xujadiisu inaanay daciif ahayna xoog badan yahay qolada shaaficiyada aan u nimaadno qowlkoodan ay kala saareen oo laga yaabo in badan oo dalabatulcilmiga ka mid a ama xitaa rag culimo sheeganayo mu'alafaad leh ayaad arkaysaa markay qowlkan oo kale soo naqliyaan markay doonaan calaamatu tacajub iyagoo saaraya kaannamaa inay la yaaban yihiin faqiiha sidan yidhi oo calaamatu tacajub ku dhufanaya marka taasi waa fi qaayat albucdi baynu leenahay waa fogaan halka u dambaysa waana wax aanay fahmaynin kan caa'iban qowlan saxiixan wa aafatuhu min alfahmi asaqiimi yani waxa iska badan inta qowl ceebaynaysa aafadiiyo dhinaca looga yimina ay tahay waxa weeye inuu markaa fahamkiisu jiran yahay oo uu buko shaaficiyadu markay leeyihiin xaamilada iyo murdicada hadday nafteeda u baqatana qoladaa holaanu raacanay ee tidhi qadaa quraa lagu leeyahay daliilkoodu waa intii qolada hore daliishatay iyo wixii la mid ah marka iyaga ku noqon mayno hadday ilmaha u baqato waxaa lagu leeyahay fidyaa loo raacinayaa markay yidhaahdeen ma akhadkoodu daciif maaha meeshay ka qaadanayaan daciif maaha waxaanay ka qaateen aharta waxa weeye halka hooseba inoogu taalla ee lambar saddexda abi daawuudka uu markaa ka soo bixinayo ee uu ka soo warinayo ibnu cabbaas cala aladiina yudiiquuna fidyatu dacaamu miskiin markuu fasirayay uu yidhi kanat ruksa lishaykhi alkabiir walmar'ati alkabiir arrin aayaddu waxay ruksad u tahay odayga weyn iyo islaanta weyn wahumaa yudiiqaanu siyaam kuwaasi oo waxa weeye bimacnaa soomtii awoodaya maca mashaqa ama laa yudiiqaana siyaam soomtaba aan awoodin labadaba baa layidhi an yufdiraa inay aafuraan haddii qofka dee mashaqo daran uu ku awoodayo yani ma awoodayun bay ka dhigantah kuwaasoo aan soomta awoodaynin an yufdiraa inay aafuraan oo wayudcimaa ay quudiyaan kulla yowmin miskiina maalin kasta miskiin walxubla walmurdic tii uurka lahayd iyo tii waxa weeye nuujinaysana idaa khaafataa hadday u baqaan yani bacdu ruwaad maxay ahdeen yacni calaa awlaadihim carruurtooda hadday u baqaan halkaasay ku qaydeen marka calaa awlaadihim afdarata wa adcamata riwaayaddana waa macruuf iyadoo calaa awlaadihim aad dabtaa ugu naskaraysa bacdu ruwaad ay sidaa kusoo bixiyeen marka waxay yidhaahdeen awlaadda halkan lagu qaydi bay yidhahdeen xitaa riwaayaadka kale idlaaqaya marka awlaaddaba layska dhaafo riwaayaadka kale idlaaqaya ee odhanaya waxa weeye gabadha uurka leh iyo tan nuujinaysa hadday soomtii awoodi waayaan fa calayhima fidya korkooda fidya saaran waxay ku awileen shaaficiyadu oo yidhaahdeen maca alqadaa'i almacruuf bay yidhahdeen iyadoo lala qabo soomtii qadaheedii macruufka ahaa oo waxay damceen inay yidhaahdaan qoladii hore ma ku waafaqeen gabadhan qallaa lagu leeyahay istidlaalkooduna sidii qoladii hore ee lahayd qadaa baa lagu leeyahay ma u daliishadeen waxay damceen ahartanna inaanay tuurin oo aharaha kale ee cabdillaahi ibnu cumar ee sheegayaa fidyaa lagu leeyahayna saynu u gallaabay noqotay iyadii baa saa isugu yuugtay oyana maxaynu kaga jawaabnaa de waxaynu kaga jawaabnaa fii xaalin min alaxwaal baa lagu leeyahay fidyada umay fahmin qowlkani inuu u jeedo waar fidyo quraa lagu leeyahay labadii qowl bay jamciyeen oo waxay yidhaahdeen qadaa baa lagu leeyahay ibnu cabbaas qowlka ka sugan ee fidyadana bacdu ruwaadna waxay ku qaydeen yacni calaa awlaadihima markay u baqato oo qowlkaas saxaabiga tuuri mayno meelaha kale idlaaqayna tan uun bay lagu qaydiyo waa la mid marka waxaanu odhanaynaa gabadhaa waxaa labada dumaraba qallaa lagu leeyahay ilaa fii xaalin min alaxwaal xaal ka mid a xaaladaha oo ah markay ilmaha u baqato markay ilmaha u baqato oo aanu ku dejinayno qowlkan saxaabiga sidaa uu u fahmay baanu u fahmayna marka khalaas marka ilaaqa halkana ibnu cabbaas tilmaamayo waxa weeyaan bay yaahdeen qalla waxaa lagu leeyahay fidyo maca alqadaa'i almacruufi iyadoo qallihii macruufka ahaa ee aynaan isku qabanayna lala qabo ka qowlkoodu daciif maaha ee aharta saxaabigay damceen inay makaankay leedahay dhigaan dabeedna halkaasaa ula makaan noqotay marka ma waafaqayno aynu oo waynu khilaafi doonnaa laakiin in lagu dhiirado markiiba la yidhaahdo waa daciif oo markiiba oo haddaa qolada qadaaga maxaad ku xoojisay qolada qadaagaba haddaad xoojisay waad tidhaahid qowlka qadaagu waa xoog badan yahay qoladanina qoladii qadaagay raacsan tahay ahartii saxaabigana way camal siiyeen intaasay la dheeraadiyiin oo qura oo ahartii saxaabigana waxay damceen meelay saaraan iyana inay u helaan maxaad ku haysataa markaa de aad markiiba calaamatu tacajubka ugu dhufanaysaa qowlka saxaabiga ayaa lah oo yacni calaa awlaadihimaa lagu qayday oo riwaayadka abi daawuudka ku macruuf ah tii uunbay isdul taageen oo dabeedna yidhaahdeen haddii awlaaddu loo baqana fidyaanu raacinaynaa annagoo saxaabiga qowlkiisa ku camalfalayna haddii waxa weeyaan aanay ilmaha u baqanin ama ilmaha iyoiyo nafteedaba u baqato ama nafteedoo qura u baqatona qolada qadaagaanu wada soconnaa oo qadaa qalaa lagu leeyahay khalaas dariiqadaasa ka baxeen waxyaabahan dambe adugu fuqahada dambe ay waa soom laba qof ku raaxaysteen iyo hadalladaasi waa iska uun tacliilaad la odhan karo waa caliila waa tacliilaat caliila tacliilaad iska buka weeye laakiin de waa macruuf way cinda alfuqahaa ku yihiin qolada tidhi fidyo quraa lagu leeyahay waxay yidhaahdeen iyagu sidii hore u macruufka ahayd waynagii isla aqbalay in gabadhani kuwa soomta lagu kalifay ay ka mid tahay waynagii isku aqbalnay haddaynu jumhuurka nahay annagu laakiin waxaanu leenahay soon laguma laha eh fidyaa lagu leeyahy sababkaanu sidaa u leenahay waxa weeye hortu marka koowaad aayaddu waxay nasakhday waannu idinku waafaqsannahay qoladiinnii tidhi fii xaqi man kaana qaadiran ciddii awood u leh soomka ee aan daliilna ka soo reebin waxa weeye cidda awood u leh soomka in ay waxa weeye nasakhday oo takhyiirkii u diiday taa iyada waa idinku ogolla oo taas iyadu ishkaal ma leh oo aayadda halkaa lagu khasiso nasakheeda oo la yidhaahdo qofkii waxa weeye soom awoodi karaya ayay aayaddu nasakhday inuu takhyiir leeyahay oo tidhi takhyiir dambe ma jiro haddaad soomta awood u leedahay faman shahida minkum shaara falyasum in kaana qaadira oo qofkii awoodi karaya amaa dadkii ahlulacdaarka ahaa ee cudurdaarka lahaa wixii nasku ka soo reebay ee musaafirkii iyo mariidkii ah ee uu nasku ka soo reebay iyo xaa'idadii iyo waxa weeya nufasaagii iyo kuwii daliilku ka soo reebay qolyaha noocaasiya iyaga waa fa ciddatu min ayaamin ukhar oo iyagana sidoodaanu tixgelinayna amaa ciddii aan daliil kale ka soo reebin ee macduurna ah waxaanu leenahay marka soomtii ay awoodi waayeenee ka dhacday fii xaqihim waxa u baaqi ah soomka dhiggeedii oo ahaa fidyada ile soomtiiyo fidyadu shalay way isu dhigmayeene oo waxaa la lahaa waar kii doonowna soom kii doonuna fidyo bixi fidyadaasaa soonta u dhigantaa marka mar hadduu soomtii awoodi waayey daliil yidhaahda maalin dambaad soomaysaana aanu weynay isaga fii xaqihi aayaddu mansuukh maaha ma nasakhna waana sida ibnu cabbaasba uu maray aayadda markuu fasirayey in aayaddu shaykhii weynaa iyo islaantii weynayd iyo loo tixgelinayo marka aayaddu fii xaqihi ma nasakhnabaya ee sideedii bay ugu shaqaynaysaa waa midda labaadee xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam waa deliishanaynaa waana sugaya in allaha tacaala wadaca can almusaafiri asawm wa shadra salaa wa can alxaamili aw ilmurdici asawm waxa weeye alle wuxuu ka dejiyey musaafirka soomta iyo salaada barhkeed markaa soomta inaan laga wada dejin daliil kalaa sheegay laakiin shadru salaagu sidaasuu kaga dhacay xaamilad iyo murdicadana daliil yidhi lagama wada dejin meesha ma yaallo mar haddii la yidhi aanu oolin asalkuna inay aafurayso ahaa waa in laga dejiyey wey waa in laga dejiyey oo aan soom lagu lahayn cidda taada soom baa lagu leeyahay daliil gaara ha keento ha noo sheegto daliilku halkuu kaga jiro soomta lagu leeyahay waa midda saddexaade cabdillaahi ibnu cumar iyo cabdillaahi ibnu cabbaas oo weliba mukhaalif saxaabana ahlulcilmiga in badani ay sheegeen inaan loo ogeyn waxay sheegeen xaamilada iyo murdicadu markay aafurto inaan wax qalle a lagu lahayn oo shaaficiyada laftoodu qowlkoodii ay lahaayeen ahartan aanu meelu doonaynaa laftoodu may asiibin oo way ku khada'een ay lahaayeen waxa weye ahartan aanu rabnaa yacni calaa awlaadihim aa la yidhi inaanu halkaa ku xambaarno waayo waxaa la hayaa aharo kale oo saxiixa labada saxaabiba leeyihiin oo ay nasgaraynayaan waar qallayn mayso qallayn mayso maca alqadaa'i almacruufi halkay iyagu ka leeyihiin ay yidhahdeen aharta waxaanu u qadaraynaa fa calayhima fidya fidyaa lagu leeyahy maca alqadaa'i almacruuf ay yidhahdeen qadaaga macruufka ah inaanu jirin cabdillahi ibnu cumar iyo ibnu cabbaas labaduba waa caddeeya aharo saxiixa ayay ku yidhaahdeen waar mana qallaynayso dib u soo celin mayso markaa shaaficiyadu hadday is idhaahdeen aharta saxaabiga meel wanaagsan dhiga way ku ammaanan yihiin kumana ceebaysna laakiin waxay ahayd inay ogaadaan aharo kaloo saxiix ah oo qadaagan ay macruufka ka dhigayaan isagoo aanu macruuf ka dhigina yidhi war ma jiro qadaa inay jirto inay fahmaan bay ahayd marka labadaas saxaabina mukhaalif looma oga waxaana yidhaahdeen oo nusuusta u fahmeen waxa weeye gabadhaa fidyo quraa lagu leeyahay qalle ma jiro fidyo quraa lagu leeyahay qalle ma jiro fidyaduna waxay u dhigantaa marka horeba soomta mar haddaad odaygii iyo islaantiiba leedahay fidyaa laga bixinaya oo kii xanuunkiisu uu musminka ahaaye waxa weeye bogsi aan laga filaynin aad leedahay fidyaa laga bixinaya oo xaamiladii murdicada maxaad ugu diidaysaa fidyo in laga bixiyo yacni fidyo in laga bixiyo maxaad ugu diidaysaa marka runtii qowlka ugu saxiixsan masalada uguna xoog badan waa in la yidhaahdo fidyaa lagu leeyahy waa in la yidhahdo fidyaa lagu leeyahy oo la yidhaahdo marka horeba waxa weeyaan asalkii islaamku awalul islaam waxay ahayd soomta iyo inay isberber yaaliin fidyadu ciddii awoodi karaysay fidyadii waa loo diiday ee soom baa lagu laasimiyey ciddii aan awoodi karaynin ciddii daliil ka soo reebay yidhaahdo maalmo kalaa qallaynaysaana sideedaa loogu dhaqmi ciddii aan daliil ka soo reebinna fidyadii sidii bay baaqi ugu tahay lamana nasakhin waana sida ibn cabbaas iyo cabdillahi ibn cumar iyo ku tageen inaan aayaddu nasakhnay qaybtaasi maadaamay sidaa tahay xadiiskii nebiguna yaalla sala allahu alayh wasalam oo alle waa ka dejiyey de adigu maxaad ugu celinaysaa alle baa ka dejiyey markaa ma saarno midda kale waxaad dareemaysaa mashaqada ay kala kulmayaan iyo taysiirka shareicada lagu yaqaanay fudaydinta isma waafaqayaan oo gabadhii murdicadii iyo xaamiladii waxaa laga yaabaa gabadhii inay sanadna uur yeelato sanadna dhasho soomtii dabeedna taraakumto isdulfuusho dee layahdo qadaa baa lagu leeyahay waxa weeye dee maxaa imise soom baa qallaynaysaa yani iyada oo wahnin calaa wahnin kusoo xambaartay intaasoo ilmaa kusoo qaado uurka kusoo siday imise soom markaa awoodi karaysa yani waa baciid kulalbucdi marka qowlka ugu saxiixsan waa qowlkaa qolada tidhi fidyaa lagu leeyahay a'immada casrigana waa qowlka uu aad ugu xoog xoogsaday sheekh albani oo kale raxmat ullaahi calayh marka min xaysu daliil qowlkaasaa xoog badan oo waxaanu leenahay fidyaa lagu leeyahay markaynu naano fidyaa lagu leeyahay dee fidyada lagu leeyahay waa imisabaa inagu soo arooraysa odayga weyn iyo islaanta weyn iyo shaksigaa xanuunka aan bogsanayn qaba qaalibka aan laga bogsan iyo waxa weeye xaamiladii iyo murdicadii midnaba nas caddeeyey oo nebiga ka sugan sala allahu alay wasalam qadarkaasaa laga bixinayaa ma jiro sida awadeed ahlulcilmigu way isku khilaafeen halkee la haleeshiinayo qolo waxay yidhaahdeen sidii saxaabigii kacab ibnu cujra oo kale ee markaa injirtu masalan wejiga ka daadanaysay oo kale fidyadii xajka ku sugnayd dhexdeeda aynu ku arki doonno qof cudurdaar isaga oo leh oo isagoo aan sababsan waxan qofka fidyada la saaraa marna isagaa sababka leh oo isagaa eedalo dembi uu galay daraaddii baa lagu fidyada lagu saaraa marna waxa weeyaan waa fidyo iskaga timi isagu eed ma leh qof isagaan eed lahaynoo ila xanuunka isuma keenine sidaa fidyo lagu saaray saxaabigaasa aanu xasuusannahay bay adan oo jira oo macruuf ah xadiiskuna naskariye oo la yidhi lix miskiin saddex saac u qaybi oo mid kastaba nisfu saac sii sidaynu arki doonno insha allahu tacaala halkeedu ku iman mar haddii sidaa la yidhi annagu waxaanu leenahay baya fidyo qof nebigu saaray oo xadiis saxiixa ku sugan weliba sabab aanu keensan daraaddeedna lagu saaray taasaa jirta marka in la ogeylow nisfu saac waa in la bixiya nisfu saac ahlulcilmiga qola dariiqadaas marto waana dariiq aad iyo aad u xoog badan bacdu ahlilcilmina waxay yahan warme fidyooyin kale haddayna doonto dembiba ha noqotee kii jimaaca sameeyey waxyaaba la midka ah oo iyaduna mud ahna way soo aroorto waa jirtaa inkastoo iyada lafteeda wejul istidlaalkeeda waxoogaa ay markaa ku jirto sucuuba laakiin aynu ku waafaqayno qoladaa tidi waa mudd marka qola waxay yidhahdeen waa mudd iyagoo halkaa daliishanaya qola waxay yidhahdeen waa nisfu saac iyagoo halkaa daliishanaya qolo kale waxay yidhahdeen war idcaamun baa laynagu yidhi waxba hanagu qaydina oo waxa weeye haddii la quudiyo loo kariyana sida anas ibnu maalik ba markii uu weynaaday sameeyey oo hal mar soddonka qofka wax la siiyo raashin kastan la siiyana waa caadi oo idcaamku quudin iyo siin caadi loogu quudiyana waano tamliik iyo mulkisiin loogu shubo dacalkana wuu noqdaa qola raashin ceydhin iyo idaan bay isku dareen qowlse kolle macruuf oo nadiir aan salafka ugu ogahay maaha ama wax u dhigma oo qaaliban iyadoo labadaba la isku daro qola labadaba waa isku dareen qaarkood markii dambe xitaa la yidhi bal haddaynuba nisfu saac ka dhigno saaci waa imisa saaci baa misle khilaafkiisi farabatay qola tidhahda waa saddex kiilo saaco nisfigiisuna waa kiiliyo badh qola tidhahda waa laba kiiliyo badh nisfigiisuna waa kiiliyo rubuc qola tidhaahda waxa weeyaan wuxuba waa laba kiilo marka horeba hal kiilounbaa dabeedna meesha yaalla qaarkood baa wax ka sii dhimaya xitaa labada kiilo ka aqwaasha way farabateen oo iyada lafteedii way iska farabadantahay marka runtii masaladaasi waxba masalo la ysku bushinayo qofku qadarka uu sheegay aqwaashaa salafka waafaqsan ma aha cidna lagu bushin maayo aqwaashaa salafka kii waafaqsan ee lagu tago marka laa ishkaala caleyh haddii loo karinayo iyo haddii tamliiq dacalka loogu shubayo laga dhigayo inaha la sheegay mid ka mida la bixiyo ama kiilo wax dhiman ama kiiliya dheeraad ama iidaan ha lagu daro ama la iska daayo marka maadaama hadalkeedu iska batay in badan waa aragteenoo waxaan anigu ku soo ururiyaa aqwaasha ahlulcilmiga mid kastaba dhinacan oo ka milicsanaya inaan idhaahdo war hal kiilo ha la bixiyo laakiin macnaheedu laazim maa hal kiilo markaan kaaga dhigaya macnaha naskaaraa ku sugan halka kiilo maa waayo marka horeba masaladu naskaara ma laha laakiin hal kiilo ha la bixiyo markaan aqwaasha in badan eegay baa waxaa ii muuqatay in wax lagu daro oo qowlka nisfu saaca dariiqiisa la maro mooyaane in wax laga dhimaa inaanay fiicnayn dabeedna war halkiila ha la bixiyo qaaliban saasaan ugu soo ururiyaa ama xitaa iyadoo dadka inta badan mashaqo iskaga sugantao haddaad tahayd kiila intan dhiman laga yaabo qofku inuu kuba fahmi waayo waxaanaad sheegayso waayo iminka qodobkan ay dhegle yidhaahdaanba dadku dheglayda ma fahmaan kuwo badani koob yaroo xitaa nuskiilo ka yar oo dhegley la yahdo ayay u yaqaaneen dhegleyda taasina saxiix maaha culimmadii horena uma jeedeen markay dhegleyda sheegi jireen tii biyaha amaa lagaga cabbi jiray ee kiilahana ka yarayd nusbayrka iyo kuwanaga iyo dheglaydan yara kalena ka roonayd ayay u jeedeen oo qadar muskiile ka weyn weeye muskiile iyo kiile dhexdooda ah oo markaa nuskiile ka weyn bay u jeedeen laakiin qadarkan waxa weeyaan bahasha nuskiilaaba ka yar oo marka la miisaamay lai sheegay nuskiila xataa xoogaa yar inuu ka dhiman yahay taa umay jeedin marka waxa weeye af soomaaliga fahankiisa markuu doono adayg iska galo marka dhegley layahdaa koob yaroo dhegley laisaga bixiyey qof odhanayaa shiikow soo kan maaha mee kan maaha culimaduna uma jeedo waa shay kiila ka waabsan marka runtii qadar kiile ah haddii la yska bixiyo waa kifaaya waana ku filan tahay walmariidu kii bukay iyo walmusaafiru kii sadcaalka ah safaran dawiilan sadcaal dheer waxba dawiilkan ay shaaficiyadu ku qaydayaan waxba saxiix ma ee waxay ku xidhantahay aqwaashii odhan jirtay inteebaa lagu gaabiyaa iyo imis safaradu imisay u kala baxaan ee rukaska qaybba ay qayb ku bannayn jireen waana macruufo haddaynu iminka gudagallo waqti badan bay naga qaadanaysaa laakiin saxiixu waxaynu leenahay sida aayaddu idlaaqday baa loo diidaya aw calaa safarin dabta ay u tidhi safar haddii sadcaal dhabahun uu yahay ama ha gaabnaado ama ha dheeraadee sadcaal kastaa oo waxa weeye aan noocii macsidee laysku khilaafi jiray ahayn wuu bannaynayaa shaksiga sadcaal kastaaba wuu u bannaynayaa ama dawiil ha noqdo ama qasiir ha noqdee aafuritaanka waa u bannaynaya yuftiraani way aafurayaan wayaqdiyaani waanay qallaynayaan weliba sida saxiixa ah xadiiska anas ibnu maalikna ku sugan tirmidi iyo keyrkiiba ku sugan saxiixa ah waxa weeye qofku sadcaalka markuu go'aansado isagoo gurigiisa jooga buu ku afuraya waayo shaaficiyadii in badan waxay ku xoog xoogsadaan sadcaalku waa markaad intaan waagu dilaacin sadcaasho ama aad sadcaal ku sugnayd oo calaa safarin waa inaad ku kor sugan tahay bay yidhaahdeen laakiin aayadda daahirkeedu sidaa ay sheegayaan wuu yahay laakiin xadiiska nebigaa qayday sala allahu alayh wasalam oo qofka safarka u diyaargaroobaya mutu'ahibun lisafar ee go'aansaday inuu qof safar ku dul sugan yahay xadiiska nebiga cadday markaa saxiixu waxaynu leenahay gurigaaga adoo jooga baad ku afuraysaa markaad sadcaalayso xaq baad u leedahay inaad gurigaaga adoo jooga koo dhex aafurto bikhilaafi salaa taasoo salaadda khilaafsan oo salaaddu ma bannaana adoo magaaladaad ka sadcaalaysay dhex jooga inaad salaadda gaabiso oo tidhaahid gaadhigii baan saarnahayo anigaa sadcaalaya halkan aan kusii gaabinaya kuuma bannaana laakiin soonta way kuu bannaanta inaad tidhaahid wakaa gaadhigii diyaarahe cuntay siiya hadduu gurigaagii jooga kusii aafurto dabeedna gaadhiga raacdo laakiin salaadda kuuma bannaana adoo magaaladaadii jooga inaad ku dhex qasriso oo ku dhex gaabiso ee markaad magaalada ka baxdee sadcaal ku dhabowdo ayuunbaad gaabin karta ee aad magaalada dibadda uga baxdo faslun walictikaafu sunnatun mustaxaba ictikaafku waa sunne la sunneeyo wey oo la jeclaystay walahu shardaani laba shardi baanu leeyahy anniyatu niyo waa leeyahay oo markaaad ictikaaf niyoon aada markaa gelayso waa inaad niyootaa masaajidka waxoogaa inaad ku niya nagaato iyo walubthu fi lmasjidi masaajidka gudihiisa in lagu nagaado laba shardi buu leeyahay inaad niyooto ictikaaf iyo inaad masaajidka ku dhex nagaato waana sidaa u dhigay oo wax tacliiq aynu ku samaynaynaa ma jirto asalkeedaba ictikaafku ahlulcilmiga in badan ijmaaca waxay ku soo naqliyeen inuu mustaxab yahay oo sunno yahay waana sidaa ay u dhigeen aanuna waajib noqonin ilaamaa qofku inuu isku waajibiyo isagu ku nadra mooyaan qadar go-anna ma laha sida saxiixa ah in yarna waa noqon karaa in badanna waa noqon karaa masaajidna gaar kuma aha cala alqowli saxiix masaajid kastoo jamaaco laga oogo haddii lagula yimaado waa ku ansaxayaa saddexda markaa masaajid ee xarameynka iyo masjidul aqsa ayaanu ugu sii fadli badan yahay oo xadiiska ku soo arooray xitaa marka la ansixiyo nafyigaasi nafyu sixa laguma xambaarayo maxalkii aynu ku bastin lahayn ee kaga jawaabi lahayn masalada qaabka marka ahlucilmiga in badan u dhigeen sheekh albaanina uu masalan ku xogorogsadayna waxa weeye iminka ee uu yidhi isagu saddexdaa masaajidun bay ku ansaxaysaa waxa weeye hadda halkan inaynu kaga jawaabna inoo suurogeli mayso hadalkiia iyo waktiga aynu haysanno ayaan isqaabilaya lakiin waxaynu leenahay way ku ansaxaysaa ramadaan iyo qeyrkeedbana wuu ansaxaya wakti go-an male walaa yakhruju bixi maayo min alictikaafi almanduur ictikaafkii lagu nibray kama baxayo shaksigii ilaa lixaajat linsaan qofka xaajadiisii mooyaan kortag iyo wixii la mid ah xaajatul insaankii qofka baahidiisa iyo kortaga waxyaabaha mooyaane si kale uga bixi maayo walaa yakhruju bixi maayo min alictikaafi almanduur ila lixaajati linsaan qofka xaajadiisii mooyaane wax kale uga bixi maayo kortagii aw cudrin ama cudurdaar oo min xaydin caado ah gabadhii inay caado ku dhacdo aw maradin ama xanuun qofkii inuu helo labiyo dhadikuu doonayo ha noqdo xanuunkaasoo laa yumkinu aanu u suuroobin almuqaamu macahu almuqaamu nagaanshiyo macahu ay maca almasjid uu ku nagaado aanay u suuroobin oo maca alictikaaf inuu ku nagaado wayabdulu waana burayaa ictikaafkii bilwadci galmo ayuu ku burayaa ama mid loo lagu nadray ha noqdo ama mid sunaa ha noqde mid kastaaba galma haddii la sameeyo ictikaafku waa buraya halkaa aynuu joogto allah subxana wa taala aclam bismi illahi raxmaan raxiim runtii waxaan filayaa hal masalo markii male aan kitaabka dhigayey inaanan xukunkiisa baraarujin waanan ku tala gashanaayo midka carabka isuuga buuday waxa weeye qofkii soomku cudurdaar la-aan uga tegey dabeedna sidaa ku dhintay waxaan filayaa markii waan ishaaray laakiin inaan hoos ugu dego waan rabeeye maan taaban shaksigu haddii uu soomku cudurdaar la-aan uga tagto ahlucilmiga ahlu sunnaha qeyb ka mid ahi way gaalaysiiyaan oo diintaba kuma jira bay qofka soomku ay cudurdaar la-aan uga tagto waayo mabaanida afarta ah ee salaada iyo zakada iyo soomta iyo xajka ee la ysku khilaafay shaksiga ka taga isagaan inkiraynin gaal ma yahay mise waa muslim ayay ka mid tahay ahlulcilmiga markaa qaybtii dee gaalaysiisay iyadoo ha laga soomo maba odhanayso haddii xitaa uu dib ka muslimay waa fii xaali kufrigii dembi uu galay ayaa oo sida saxiixa ma soo celinayo inkastay jirto daa'ifa ahlulcilmiga ka mid a oo murtadka qadaaga iyo u dirta oo shaafiyadii ay ka mid yihin lakiin qowl saxiixa maaha ciddii waxa weeye dee faasiq inuu yahay ku tagtay ee iyadu aan gaalaysiinayna qolo ogol in markaa laga qalleeyaana waa jiraan waxaa leeyahay laga soomo qolo markaa diidanina waa jiraan laakiin sida saxiixa lagama soomay waayo soomtaasi ma anfacayso maadaamo dee toobadii aanu isagu laga rabay inuu toobad keeno ay meesha ka maqan tahay waayo isagii dee barheer buu ga tegay markaa ninkii ramadaan dhexdeed iska cunayey hadhow markuu dhintaa laga soomayaa qowlkaasi qowl saxiixa maaha lagamana soomayo man maata calayhi siyaamu saama canhu weliyuhu waxaynu ku qaydaynaa qofkay cudurdaar kaga tagtay markii hore wakti uu ku qalleeyaana uu soo maray ee qallayn waayay ka noocaasiya ayaynu ku qaydaynaa marka ay bisha ramadaan arrinkeeda aynu ka hadlayno ka noocaasaynu ku qaydaynaa amaa shaksi kale oo waxa weeye bareer uga tegey oo iskaga dhaqaaqay cid kalea ka soomaysa oo beddelkiisa ka soomaysa taa ma odhanayno allah subxana wa tacaala cidda ka soomaysa waa qaraabadiisa iyo cidday u idmaan qaraabadiisa iyo cidday u idmaan oo qura ayuunba ka soomaysa ee waxa weeye cid kale waayo weliyuhu baa xadiisku ku qayday waana qariibuhu marka isaga iyo ciddii uu markaa u idmaan ayuunbaa ka soomaysa laakiin dadka oo dhan shay u furan maaha wallahu subxana wa taala